بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى اللهma عlى سيدina محمد وعlى آlه وصaحبه أجمaعين casharkeennu wuxuu caawa ka bilaabanhayaa xadiidka afartan iyo sagaalaad oo kitaabka mukhtasaru ibnu abi jamra lilimaam albukhaari kitaabka saxiixu lbukhaari axaadiistiisa laga soo gaabiyey waana dersigeennii toban iyo shanaad oo min hada alkitaab wa can abi bakrata wa can abi bakr waxaa abi bakr waxaa laga wa can abi bakrin sidiiq abi bakrin sidiiq waxaa laga wariyey radia allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi sayid abubakar lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu u yidhi callimnii ibar ducaa'an duco aan ku ducaysta ibar ducadaasoo adcuu bihi ducadaba aan ku ducaysto fii salaatii salaadayda markaan tukanaayo duco aan ku ducaysto ibar ou yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi abubakar qaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kafiiraa walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakhfir lii makfiratan min cindika waarxamnii innaka anta alkafuuru araxiim ducadaan ku ducaysaa la yidhi sayid abubakaraa nabiga su'aalay calayhi salaatu wasalaam oo nabiga su'aashay duco oo ku ducaysto nabiguna ducadaanuu yidhi ku ducayso marka annaga dhanna waxa weeye inaan ducadan ku ducaysanno oo sidaa aan u xifdinno ayaa nala ka rabaa abubakaru sidiiq waa haddee saxaabiga aad dhammaantiin taariikhdiisa aad wada taqaaniinoo mashhuurka ah weeye abubakaru sidiiq waa saxaabiga taariikhdiisa aad wada garanaysaan tobanka saxaabi oo casharatulmubashiriinka la yidhaahdo biljanna tobanka saxaabi oo nabigu jannada ugu bishaareeyey ayuu ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam tobankaas afarta khulafada ah oo abubakar sidiiq cumar binu khadaab cuhmaan ibnu cafaan caliyu bnu abi daalib afartaa khulafaa raashidiin baa la yidhaahdaa lix baad ku daraysaa sacad binu abi waqaas saciid binu sayd cabdiraxmaan ibni cawf dalxatu binu cubaydillaah zubayr ibnu cawaam midka lixaadna waa abu cubaydata ibnu jaraax amiinu haadihi alumma ninka la yidhaah weeye oo dagaalkii beder ku dilay dagaalkii beder ee waxa weeye ninkii waxaan rabaa dagaalkii beder ku dilay aabbihii dagaal dagaa dagaalkii beder wuxuu ahay saxaabigii dilay dagaaladii dagaal ka midow ahaay ayuu wuxuu ku dilay aabbihii buu dilay aabbihiis ayuu dilay saxaabigaa la yidhaahdo abu cubayda ibnu jaraax dullaamadii nabigu gala dullaan ka mid a ba wuxuu ku dilay aabbihiisu ku dilay marka waxa weeye oo gaal ah weeye aabbihii nin gaal ah u ahaay tobankaas saxaabi buu ku jiraa sayid abubakar sidiiq abubakaru sidiiq sida haddana aad ogsoon tihiin wuxuu ku jiraa asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam khulafada qaybta gabdhahooda nabiga ou qaba calayhi salaatu wasalaam caaisha bintu abibakar buu dhalay abubakaru sidiiq haddana wuxuu kaloo ahaa dhinac kale markii laga fiiriyo ninkii ugu horreeyey oo xur ah oo soo islaama oo nabiga rumeeyo calayhi salaatu wasalaam cala alcumuum ayuu ahaa wuxuu ahay intaan nabiga rasuul laga dhigin ka horu saaxiib la ahaa baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa ayuu saaxiibkiisiiba ahaa kabacdina saaxiibu rasuulillaahi baa loo oqoon jiray wuxuu ahay abubakaru sidiiq madaxweynihii ugu horreeyey oo muslimiinta bacda wafaati rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay abubakaru sidiiq ee saxaabiga ugu aqoonta badan xagga ansaabta ee quraysheed iyo abtirisyaalka ninka ugu cajiibsan ayuu ahay wuxuu ahay abubakaru sidiiq saxaabigii ou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof islaamka uguma yeedhin ilaa xoogaa yar oo waxa weeye hakashaahan ka dareemayey ilaa abubakaru sidiiq maahane laakiin abubakaru sidiiq wax kastoon khayra iyo igu soo degooda oo qur'aanah ama waxyi ah wuxuu uu dhihi jiray markii aan macnaha u sheego sadaqta yaa rasuul allah abubakaru sidiiq abubakaru sidiiq wuxuu ahay saxaabiga ay gacantiisa ku soo islaameen ummad aad u fara badan oy ka mid yihiin cuhmaan ibnu cafaan zubayr binu cawaam dalxa binu cubaydillaah asxaabtaas waaweyn oo dhanjajillada ah asaga ayaa sabab ilaahay uga dhigay islaamka inay qaataan abubakar sidiiq xajka islaamka markii uu la waajibiyey wuxuu ahay horta saxaabigii markii nabigu uu ka tegaayey magaalada maka oo uu madiine u hijroonaayey rafiiqa kula ahay waddada ayuu ahay oo nabiga la hijrooday saddexdii habeenay godka ku jireenna godka kula jira ayuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam abubakar sidiiq xajka markii la waajibiyey sanadkii sagaalaad asaga ayaa waxa weeye ee xajkaa xajiya baa la yidhi abubakar sidiiq wuxuu ahaay saxaabigii uu ku wareejiye nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu jiraday oo sakaraadka ahaa dadka inuu tujiyo oo imaam u noqdo ayaday taasuna ishaaro u tahay baa la yidhi in nabigu calayhi salaatu wasalaam khilaafadiisa iyo ummadda inuu asagu uu u noqon doono sii tusaaleynayo abubakar sidiiq saxaabiga la yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyooday wuxuu ahay mid maqan oo aan magaalada madiine joogin nabiga markii naftu ka baxaysay calayhi salaatu wasalaam beer ou lahay iyo uu ku maqnay baa la yidhi markii loo soo sheego oo layidhi nabigii baa geeriyooday faras ou lahay buu soo qaatay baa la yidhi wuu soo orday wuxuu u soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhunkooday wuxuu yidhi ee gurigii caaisha uu ilaa nabigu ku geeriyooday wuu soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dedan oo macnaha waxa weeye nafbaxa buu yimid markaasuu marada inta wejigiisaan uga qaaday ou dhunkooday markaasuu yidhi baa la yidhi laba dhimasho ilaahay kuu kulmin maayo nabi moxamedow calayhi salaatu wasalaam mar haddii adduunyada aad ka tagtay waxa weeye aakhiro ayaad waxaad ku tahay xayaatadii adduunyada mid ka fiican aad ku nooshahay maxaa yaele nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu nool yahay oo qabrigiisu ku nool yahay qabrigiisuu ku nool yahay calayhi salaatu wasalaam laakiin noloshaan adduunyadaa wuu dhintay oo wuu ka tegayo qof kasta adduunyada dhimanaya nabi iyo kayrba sida ilaahayba qur-aanka uu ku yidhi inaka mayitun wa inahu mayituun wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata ow qutilan qalabtum calaa acqaabikum abubakar sidiiq sidaas buu ahaa abubakar sidiiq saxaabigan la yidhaahdo markii nabigu geeriyooday waxaa loo doortay madaxweynihii islaamka waxaa kulmeen ansaaru rasuulillaah waxay ku kulmeen guri lagu magacaabi jiray sakiifatu bani saacida ayagoo qofka ayagu ay dooran lahaayeen ka shawraya waxay ku go'aansadeen inay doortaan sacad binu cubaado markay muhaajiriintu arrintaa ogaadeen waxay iyaguna way yimaadeen abubakar iyo cumar binu khadaab abuu cubayda kulli waa wada socdaan markaasaa waxa weeye ansaartii waxay dhaheen minna amiiru wa minkum amiir aan kala gobolaysanno adin aan macnaha kala qaybsanno madaxnimadoo adinkana madaxweynead leedihiin annagana madaxweyne adinka ka dhigta ninkaad doontiin muhaajiriin haddaad tihiin annagana waxaa noo noqonaa sacad binu cubaado waxaa batay xooga yar khilaafa meesha ka dhacay waxaa khudbo akhriyey abubakar sidiiq wuxuu yidhi abubakar sidiiq naxnu alumaraa wa antu lwusaraa walaa yadiinu alcarabu ilaa liqurayshin wuxuu yidhi annagu waxaan nahay haddii aan nahay muhaajiriintii iyo qurayshtii kuwa amiirka madaxnimada ayaga dhinacooda laga dhisayo adinkana waxaad tihiin qolada wasiirnimada qaadanaysa carabna waxa weeye carabuna u hoggaansami maydo oo madaxnimo ka yeeli maydo qof aan quraysh ahayn qurayshtaas macnaha nabiga ilaahay ka dhashay calayhi salaatu wasalaam qofaan noqon ma u oggola waxaan anigu raaddi ka ahaa buu yidhi haddaan ahay abubakar sidiiq anaa bilaabayee madaxnimada labadaa nin mid ka mid a ha laga dhigou yidhi ama cumar binu khadaab ama abaa cubayda sayid cumaraa soo istaagoo dooddii gooyey wuxuu taagay sayid cumaraa gacantiisa soo taagay baa la yidhi markaasuu abubakar la mubaayacooday markaasuu yidhi anugu abubakaran u doortay dadkii oo dhanna waa ku raaceen baa la yidhi abubakar markii madaxnimada loo doontay ayuu markii loo doortay khudbau akhriye baa la yidhi khudbadii ugu horrayduu akhriyana waxay ahayd inuu yidhi ayuha annaas qad wulliitu calaykum walastu bikhayrikum fain axsantu faaciinuunii wain sadaftu faqawimuunii alsidqu amaanah waalkidbu khiyaanah wadaciifu fiikum qawiyun cindii xataa aakhuda lahu xaqah waalqawiyu daciifun cindii xataa aakhuda minhu alxaqa in shaa allah laa yadac axadun minkum aljihaad fainahu laa yadachu qowmun ilaa darabahum allahu bidulli adiicuunii ma adactu allaha warasuulah fain casaytu allaha falaa daacati lii calaykum qumuu ilaa salaatikum yarxamukum allah ayuu yidhi baa la yidhi abubakar sidiiq waa hadal macnihiisu ou yahay dadow aniga madax baa layga dhigay mana idinkugu khayr badni haddaan wanaag sameeyo ii kaalmeeya haddaan xaqa ka leexdo ood igu aragtaan madaxweyne qalloocda aan noqdana etoosiya run sheegiddu waa ammaano beentuna waa khiyaano ruuxa daciifka ah oo idinka mid ah aniga agteyda wuxuu ku noqon doonaa qawi dadka tabarta yaran kor u soo dhisaya waa sida macnaha laga rabo madaxweynaha caadilka ah laakiin adduunka hadda waa laga waayey ruuxa daciifka agteyda wuxuu ku yahay qawi xaqiisa ilaa aan u soo qaado ruuxa qawiga oo iskibriyana agteyda wuxuu ku yahay daciif xaqa lagu leeyahay ilaa aan ka qaado qof idinka miduhu jihaadka iyou ka tegin jihaadka haddii muslimiintu iska dhaafaan dulli baa lagu ridayaa adiicuuni ma adactullaah wa rasuulah intaan ilaah iyo nabi maxamed jidkooda ku taaganahay hallay addeeco haddaan ilaahay jidkiisa khilaafo oo nabi moxamed jidkiisa khilaafo falaa daacati lii calaykum buu yidhi bal fiiri hadalkii sayidina abubakar qof idinka mida wuxuu yidhi korkiisa macnaha waxa weeye markaa lay addeeci maayo salaadana hadda uu istaaga buu yidhi aan tukanno salaaddii u ka bilaabayba halkaasa islaamka saasaa loo hogaamiyaa jidkaasuu ku hogaamiyey sayidunaa abubakar sidiiq wakhtigiisii oo madaxweynaha islaamka ahaa muddo aad u dhir badan ma ahayn baa la yidhi ma ahayn waxa weeye xukunkii ugu horreeyou bilaabay waxay ahayd baa la yidhi dada dad badanaa macnaha markii nabigu geeriyooday ayaa diinta ka ridoobay baa layidhi dad yaroo mako iyo madiina iyo daa'if degan maahane badanaa way ridoobeen qaybna waxay hadda ahaayeen diinta dhanbay ka laabteenoo waa qoladii musaylimatulkadaab oo waddanka yamaama deganaay iyo nin la yidhaha dulayxatul asadiy ayay raacsanaayeen dadka raacsan oo yamanta joogay isaguna qolana sekadii iyo waxaabay diideen oo nin la yidhaha maalik binu nuwayr oo reer tamiimahay raacsanaayeen sayiduna abubakar toban iyo laba qayboodu ciidamadii ka dhigay intaasoo waxa weeye uu u kala qaybiyey markaasuu yidhi kulli weerar ha lagu qaado oo ruux kasta waxa weeye ha loo nasteexeeyo ha islaamka ha loogu yeedho kii islaamka inkirana markaa waxa weeye xaqiis xaqa ha laga oofiyo waktigiisii marka dhibaatooyinka aad u faraha badan buu la kulmay ugu dambaystii sayiduna abubakar sayiduna abubakar sidiiq lixdan iyo saddex sano isagoo cumrigiisa ou marayo ayuu geeriyooday hijradu markay ahayd toban iyo labo markay ahayd waxaa lagu aasay baa la yidhi waxaa lagu aasay sayid abubakar wou jiraday markii ou jiraday asxaabto dhan buu iskugu yeeray markaasuu waxaa weeye qofkii sayid cumar in laga in laga dhigo madax ayuu kula mushaawarooday markaasay dheheen waa waa u ogolna khilaafadii ayuu marka waxa weeye u qoray baa la yidhi inuu yeelo muslimiintana khayr u dardaarmay guriga qolka caaisho waa geeriyooday baa la yidhi waxaana lagu aasay qolkii caaisho dhexdeeda oo meeshii nabiga jiwaarkiisa ahaa ayaa lagu aasay ayadoo cumrigiisa uu marayo lixdan iyo saddex sano meeqo sano ayuu islaamka madaxweyne u ahaay laba sano iyo toban habeen ayuu madaxweynaha islaamka ahaay xadiiskan casharkeennu caawa ka bilaabanayo waxaa warinaya sayid abubakar sidiiq waxaa laga wariyey wa can abi bakri sidiiq radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi lirasuuli illaahi wuxuu u yidhi sala allahu calayhi wasalama callimnii ibar ducaa'an adcuu bihi fii salaatii duco markaan tukanaayo aan ku ducaysto ibar nabiga ilaaheeyow calayhi salaatu wasalaam sayid abubakar carabkiisa marka saas ugu dheganaa jiraa la yidhi maalin asagoo carabkiisa ku dhegan waxaa usoo galay sayid cumar markaasuu ku yidhi carabkaaga maxaad ugu dhegan tahay markaasuu yidhi baa la yidhi haada aladii awradani almawaarida kani waa midka waddo kastoo halaaga waxa igeeya waa carabkaanuu yidhi waa inaan ka adkaada duco aan ku ducaysto ibar nabiga ilaaheeyow nabigu ducadaanuu bari qaala wuxuu yidhi qul dheh allaahuma yaa allahayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dulman dulmigaasoo kasiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaafo ilaa anta adiga maahane wax kaloo dunuubta dhaafaa ma jiraan fakfir lii ilaahu ii dhaaf makfiratan dembi dhaafid makfiradaasoo min cindak min cindika agtaada ka ahaatay warxamnii ilaahu ii naxariiso innaka adigu anta adigu alkafuuru allaha dembi dhaafidda badan baa tahay alraxiimu ee naxariista badani marka ducadaana ka mida ducooyinka lagu ducaysto xadiidka kontonaad wa can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anna rafca asawti sawdka oo kor loo qaado bidikri dikriga ilaahayna kor loogu qaado xiina wakhtigiina kor loo qaado yansarifu annaasu dadku ay ka soo gedoomaan oo ka baxaan min almaktuubati salaadda la waajib yeelay kaana rafcigaasi wuxuu ahaay codka kor loo qaadayo calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wa can ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma anna rafca asawti sawdka oo kor loo qaado bidikri dikriga ilaahayna kor loogu qaado xiina wakhtigiina kor loo qaado yansarifu annaasu dadku ay ka soo gedoomaan min almaktuubati salaada la waajib yeelay kaana kor u qaadiddaasu waxay ahayd calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam xadiidkan wuxuu cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa horta wariyey taariikhdiisa wax badanaan ka soo hadalnay cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu xadiidkan ou cabdullaahi ibnu cabbaasna leeyahay sawdka oo kor loo qaado dikriga dikriga ilaahay adkaarta tasbiixda istikfaarta oo bacda salaad la akriyo waan arki doonaahe dikrigaa iyo adkaartaas codka kor ma loo qaadi karaa oo jamaacadu markay tukadaan tasbiixda iyo istikfaarta kor ma u qaadi karaan codka in kor loo qaado oo dikriga ilaahay kor loogu qaado dadku markay salaada waajibkaa ka soo gedoomaan codka inay kor u qaadaan adkaarta ay akrinayaan waxay ahayd buu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas calaa cahdi rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka wakhtigii nabiga ayay arrintaanu ahayd mar haddii lagu yidhi wuxuu leeyahay kitaabka sharaxaani wa haada alxadiisu yadullu calaa ana asaxaabata jaharuu bidikri bacda asalaad xadiidkani wuxuu tusinayaa asxaabtu inay dikriga iyo adkaarta kor u qaadi jireen salaada markay ka baxaan kitaabkan fatxu bukhaariga sharxa oo la yidhaahdo saxiixu la yidhahdo fatxu baariga fatxu baariga la yidhaahdo asaguna sidoo kaleeto caddaynayaa asaguna sidoo kaleeto ayuu kitaabkaasuna caddaynayaa xadiidka markau sharxiisa uu ka hadlayo xadiidka marka hadda adkaarta in kor loo qaado oo markii salaada laga baxo subxaana allaahida kor loo wada yidhaahdo subxaana allah subxaana allah subxaana allah la yidhaahdo ama istikfaartii astakfirullah saddex mar ila nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam astakfirullah astakfirullah la yidhaahdo ama adkaartii lamidka ahayd xadiidkani wuxuu caddaynayaa inay asxaabtu kor u qaadi jireen inay asxaabtu kor u qaadi jireen oo wakhtigii rasuulka laakiin waxa weeye arrintaasu horta marnaba xaaraan ma aha in dikriga ilaahay xitaa haddaan salaad lagu jirin dikriga ilaahay jahran wa siran liwajillaahi markii looga jeedo qof salaad ku jirana aan markaa lagu tashwiishinayn qof hurdaayana aan lagu dhibayn ilaahay daraaddiina loola yimaado ama ilaahay waxa weeye kor u qaad sawdkaaga ama hoos u dhiga calaa kulli xaal waxaad ku dhawaaqdo ilaahay waa ka ilaahay wuu kaa aqbalaya haddaad rabbi daraaddii u samaydo qur-aankan oo hadda dikriga ilaahay ugu weynoo kalaamullaahi ah hoos haddaad u akrido iyo haddaad kor u akrido labadaba waxa weeye ajirkeedii ilaahay dartii haddaad ula timaado waad leedahay waad leedahay weeyaan tasbiixda iyo taxmiidda iyo tawxiidka iyo wixii khayrahoo dhan walow salligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xitaa haddii qofkii uu la yimaado oo ama kor ula yimaado ama hoos ula yimaado si kastuu ku akriyaba la odhan maayo xaaraan baad ku dhacda la dhihi maa maxaa yale waa haddi salawaadkii rasuulka waa salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka adkaartan salaadaha marka laga baxo adkaarta in kor loo qaado iyo hoos in loo akriyo tee fiican marka waxaa la yidhi asxaabta rasuulka marmarna kor bay u qaadi jireen marna hoosay u akri jireen owqaaddii tacliim oo kaleeto sida kutubo ay caddaynayaan oo dadka qaar inay adkaartii xifdiyaan la rabo kor in loo qaadaa fiican baa la yidhi maxaa yeeley qof aan oqoonin oo shaygaas la akrinayaba aan oqoonin aa xifdinaya xusuusanaya ogaanaya baranaya cilmi waxay noqonaya cilmi la baranayay noqonaysaaba cilmi la baranayo laakin fi bacdi alawqaat liajli tacliim sifati adikri laa anahum daamuu cala jahriya faalimaam walma'muum yanbaqii lahuma alaan ikhfaau dikri ila ida اxtiija litacliim faljawlaa aljahru bihi haddii tacliim aad u baahdo imaamka iyo maamuumka hadday tacliim ka wadaan oo markaa dad laisleeyahay waa baranayaan ma yaqaaniin adkaarta ma wada garanayaan eyba jiraan kor in loo qaada fiican bay leeyihiin iyadoo xadiiskan la tex raacayo haddii dadkii ay wada fahmayaan kulli isku yimidna ayadoo labada wejba ay bannaan yihiin sida wanaagsano in hoos la iskaga dhigtaa fiican in hoos la iskaga dhigto ayaa wanaagsan taa sidaasaa looga hadlay markii la kala qaaday adiladaa saasayna ku caddahay adkaarta bacda salaad lala yimaado way fara badan tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaaday sida axaadiistu ay caddaynayaan markii uu ka baxo salaada subax salaada maqrib inuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiitu wa huwa calaa kulli shayin qadiir toban mar inuu ka akri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam toban mar inuu ka akri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadaas sidoo kale waxaa sugnaatay nabigu inuu yidhi qofkii yidhaah salaada marku ka baxo intuusan ka meeshii uu fadhiyo ka tegin salaada maqrib iyo subaxa qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu biyadihi alkhayru yuxyi wa yumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraat toban goor qofkii intaa ku celceliya kutiba lahu bikulli waaxidatin cashra xasanaat halkii marow yidhaahdaba toban ajiraa loo qoraa midii kastaba wa muxiyad canhu cashra sayi'aat toban dembina waa laga tirtiraa wa rufica lahu cashra darajaat cashru darajaat toban darajana kor baa loogu qaadaa wa kaanat xirsan min kulli makruuhin wa xirsan min ashaydaani arajiim ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxayna ducadaanu u noqone wax kastoo dhibaataa xirsi xir bay uga noqonaysaa macnaha waxay uga noqonayan xayndaab iyo xijaab iyo waxa weeye maanic iyo taxasun bay uga noqonaya shaydaankii shartoo dhanba xadiidkaa waxaa warinaya waxaa warinaya xadiidkan oo waxa weeye kutubaha soo qaadanaya aad bay ufbadan yahin waxaa kamid ah xadiidka kutubaha soo qaadanaya cabdiraxmaan ibnu ayaa wariyey waxaa warinaya imaamu axmed ibnu xambal ayaa kitaabkiisa waxa weye ku warinaya musnadka ah imaamu xaafidu haysamina majmacu zawaa'idkiisa wuxuu ku yidhi rijaashiisu waa rijaalu saxiix xadiiskan hadalka marka ugu horeeyo oo salaada duhur iyo salaada cashir iyo salaada cishaha iyo subaxa iyo maqribka iyo kulli waxyaabaha horta ugu horaydo kow markii salaada laga baxo la akrinaa maxay yihiin salaada markii uu nabigu ka baxo calayhi salaatu wasalaam saddex marou istikfaarta la imaan jiray wuxuu dhihi jiray saddex mar ayuu istikfaarta la imaan jirayo astakfirullah astakfirullah astakfirullah lana odhan maayo istakfirullah hamsada lahoos dhigi maayo haddii xitaa lahoos dhigo luqooyinka carbeed luqo kamid ah oo qabtaa jidha laakiin luqooyinka fasiixa oo reer xijaas oo dhan waa in la kor dhiga weeyaan astakfirullah astakfirullah astakfirullah waxaa kaloo soo arooray inuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam astakfiru allaha alcadiima aladi laa ilaaha ilaa huwa alxaya alqayuumu wa atuubu ilayh astakfiru allaha aladi laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayhi qofkii yidhaahda dembigiisaa loo dhaafahu nabigu yidhi taasna waa soo aroortay oo xadiis saxiixa bay ku soo aroortay saddex mar adugu ku laalaabo ama astakfirullah keligeed dheh ama tii kaloo hadda akrinayna dheh saddex mar ku celceli waad aragta meelo badan oo laga dhaha waad arki doontaa ducadaa istikfaartaa saddex mar marku nabigu yidhaahdo wuxuu ku xiji jiray allaahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta yaa da aljalaali waalikraam oo ku xijinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo macnaheedu ou yahay ilaahu waxaa tahay midka nabadgelyada u saaxiibka ah xaggaagay ka timaadaan nabadgelyadu ilaahayo wax kasta adaa ka sarreeyo ka sharaf badan yaa da aljalaali waalikraam wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray isagoo la hadlaaya nin saxaabiyahoo la yidhaahdo mucaad ibnu jabal wuxuu ku yidhi uusiika yaa mucaad laa tadac fii duburi kulli salaad an taquula allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaha salaad walba markii aad ka baxdo allaahuma acinnii allow iigu kaalmay calaa dikrika xuskaaga wa shukrika shukrigaaga wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaaggeeda wuxuu kaloo nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam allaahuma laa maanica limaa acdayta walaa mucdii limaa manacta walaa yanfacu daljaddi minka aljaddu taana waa la akhriyaa intaasoo isku xigtaad akhrinaysaa weeyaan oo macnaheedu ou yahay ilaahow ma jiro waxaad bixido wax diidi karaa waxaa adigu diiddo wax bixi karaana ma jiraan ruuxa hodontinimada u saaxiibkaana hodontinimadiisu agtaada qofkaad doonto inaad cadaabto waxba ika u qaban maydo waxaa kaloo sunno ah in la akriyo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam laga soo gaaray aayad kursiga suuratu nnaas suuratu alcalaq suuratu waxaan rabaa macnaha suuratu alfalaq iyo suuratu nnaas qul acuudu birabbi alfalaq iyo birabbi nnaas iyo ikhlaaska saddexdaas suuradoodna in la akriyo bacda asalawaat waxaa kaloo sunnaa in aayad kursiga nabigu waa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qara'a aayat alkursi fii duburi salaati almaktuuba salaada waajibkaa gadaalkeeda qofkii aayad kursiga akriya kaana fii dimmatihi dimmat illaah ilaahay ammaanadiisu iyo cahdigiisu ku jira ila asalaati aluqraa ilaa salaada kale laga gaaro imaamu dabaraani baa kitaabkiisa ile mucjamu lkabiir ku wariyey xadiis kalena waxaa ku soo arooray nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo abi umaama warinayo man qara'a aayat alkursi dubura kuli salaad maktuuba lam yamnachu min dukhuuli aljanna ila an yamuuta qofkii salaad walba markuu ka baxo aayad kursiga akhriya jannada geliddeeda kama reebayso ilaa dhimasho maahane wax kale kama xigaan nabiga marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu kale cuqba binu caamirna wuxuu yidhi xadiidka hadda aan sheegnana waxaa warinaya imaamu nisaa'i camalu lyowm waleyla ayuu imaamu nisaa'i oo ku wariyey kitaabkaasu ku warinaya waa sanad xasana weeyaan aayad kursiga waa la akriyaa salaad walba salaad walba markii laga baxaa la akriyaa cuqba binu caamir wuxuu yidhi wuxuu nabigu ifaray inaan mucawadataynka akriyo salaad walba gadaalkeeda wuxuu yidhi imaamu nawowi raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi imaamu nawowi raximahu allahu tacaala marku isaguna ka hadlaayey arrintaa markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi kitaabkiisa layla sharxu lmuhadabka majmuuca fa yanbaqii an yaqra'a qul huwa allahu axad maca almucawadatayn in ikhlaaska suuraddan akhriyana waa wanaagsantah waxaa kaloo salaada ka bacdi la akhriyaa soddon iyo saddex mar subxaana allah soddon iyo saddex mar allaahu akbar soddon iyo saddex mar alxamdu lilah waxay noqonayaan sagaashan iyo sagaal waxaa lagu daraa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo boqol looga dhigaa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir intaas qofkii akhriyou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gufirat khadaayaahu wa in kaanat mithla zabadi albaxri dunuubtiisa waa la dhaafaa xitaa badda xumbadeeda hadday la tirsi ekaato waa loo cafinayaa dunuubta yararkaa weeyaan waxaa kale oo sunno ah salaadda markii intaasoo ducaa aad akhrisato horaha ka boodin fa idaa faraqta fansab horaha ka cararin duco iyo khayr iyo adkaaraa lagu mashquulaa nabiga waxaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam sida xadiis saxiixu muslim oo uu caddaynayo oo soo qaadanayo nabiga waxaa la su-aalay sala allahu calayhi wasalam imaamu tirmidiyana waa wariyeen ayu ducaa'i asmacu yaa rasuula allah ducooyinka midee loogu aqbalid badan yahay qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jawfu alleyli alaakhir wa duburu salawaati almaktuubaat gelinka dambe iyo salaadaha waajibkaa markii laga baxo salaadaha markii laga baxo iyo gelinka dambe labadaas waqti ducadu waa mustajaabo marka sayid abubakar waa su-aalay sida xadiiska hadda aan soo qaadanayna duca aan ku ducaystay isheega uu yidhi salaada gadaalkeeda marka waa duco aada u wanaag badan wawaa duco wanaag badan waa la ducaystaa waxaa kaloo sunna a marka la ducaysanayo in nabiga lagu salliyo calayhi salaatu wasalaam si ducadaadu ay u noqoto mustajaabo waa inuu salliga rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo mar walba aad ku jirtaa waxaa soo aroortoo nabiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku inuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sida imaamu tirmidiyaba wariyeen oo waxa weeye cumar binu khadaab xadiis mawquufa looga wariyey imaamu bayhaqina shicibul imaam buu ku wariyey kullu ducaa'in maxjuubun can illaah xataa yusallii calaa muxammadin wa calaa aali muxamed xataa yusallaa calaa muxamed wa calaa aali muxamed duco kastaahi waa mid la xijaabay oo aan la qaadayn ilaa nabiga iyo ahalkiisa looga salliyo loo duceeyo marka waxa weeye sidaasaa adkaaraha aada u faraha badan iyo waxaa ku soo arooray salaada ciribteeda markii salaada laga baxo in lagu wada ducaysto ayaa aada u wanaagsan oo markii salaada laga baxo lala yimaado adkaartan kor uqaadiddeedana xadiidkan sidaasuu noogu caddeeyey ina rafca sawti bidikri xiina yansarifu nnaasu min almaktuuba kaana calaa cahdi nabiyi sala allahu alayhi wasalam axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay inuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas kuntu acrifu inqidaa'a salaati nabiyi bitakbiir waxaan ku oqoo jiray salaada rasuulku inuu ka baxo adkaarta kor loo qaadayo markaan maqlo wuxuu yidhi ibnu xajar xaafid ibnu xajar kitaabka fatxubaariga la yidhaahdo xadiidkan caawa aan marayno bukhaariga markuu sharxaayey wa fiihi daliilun calaa jawaasi aljahri bidikri caqiba asalaat waxaa xadiidkan ku sugan ou caddaynayaa buu yidhi dikriga bannaanaanshadii ee waxaan rabaa dikriga oo lala jahro kor loo qaado inay tahay shay bannaan salaada weliba markii laga baxo kor in adkaarta loo qaadi karo xadiidka nabigaa caddaynaya alayhi isalaatu wasalaam hadda dikriga ilaahay mar walba salaad marka laga baxo kali ah xuska ilaahay ma aha inaad tiraa markaa kaliyan xoogaa yar labadoo xabadhaha ma aha wakti kasta haddaad qof dadaalayo oo wanaagsan tahay xuska ilaahay ku dheganaaw maxaa yeelay ilaahay dikrigiisa qur-aanka inta meel lagu sheega waad aragta aad buu u fadli badan yihi rijaalan wa nisaan rag iyo dumarba ilaahay markuu ka hadlayo wuxuu yidhi wadhaakiriina allaha kahiiran waaldaakiraati acadda allaahu lahu makfiratan wa ajran cadiimaa nimanka ilaahay xusaya in badan iyo gabdhaha ilaahay xusa wuxuu ilaahay u diyaariyey ajar aada u weynin badan waxaa kaloo soo arooroo nabiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam sida axaadiis saxiixu ay ku soo wada arooreen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey xadiid imaamu albukhaari iyo imaamu muslimba wariyeen malaa'ig buu ilaahay leeyahay inna lilaahi malaa'ikatan yaduufuuna fi duruq waddooyinkay wareegaan waxay raadiyeen yaltamisuuna ahla dikri dadka ilaahay xusaya bay raadinayaan fa idaa wajaduu qowman yadkuruuna allah markay helaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qolo ilaahay dikrigiisa akhrinaysa tanaadow malaa'igtu way isku yeertaan ayagoo odhanaya halumuu ilaa xaajatikum war dantiinnii waa tani u kaalada u imaada dantiinni waa tani iskugu imaada fa yaxufuunahum biajnixatihim ila asamaa'i dunyaa markaasay ilaa samaa'u dunyo waa toddobada sama midda ugu sokayda iyo inta ka dhexayda meesha xil ee waxa weeye dikriga iyo adkaarta ilaah iyo mu'miniintu ay joogaan ay buuxiyaan ilaahay baa su-aalo wuxuu yidhaahdaa asagoo ilaahayna caalim ku ah addoommadan oo ka ogaan badan malaa'igta maa yaquulu cibaadii addoommadaydu maxay lahaayeen markaasay malaa'igtu yidhaahdiin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yusabbixuunaka wa yukabbiruunaka wa yuxammiduunaka wa yumajiduunaka yaa rabbi ilaahayow waa tasbiixday akrinaayeen ilaahayow allahu akbartaaday akrinaayeen ilaahayow mahaddaadii akrinaayeen alxamdulilaahi bay ku hayeen aday ku sharfaayeen markaasuu yidhaahdaa ilaahay ushhidukum annii qad kafartu lahum waxaan idinka markhaati dhigayaa inaan dembigoodii dhaafay addoommada ay xusaaya dembigoodii waa tirtiray maxaa caawa nooga wanaagsan haddii dembigeenna ilaahayna yidhaahdo waa idinka mayray qof kastoo caqlilo wuxuu raadinayaa in ilaahay cafiyo dikriga ilaahayna cafiska ilaahay baaba lagu helaaba sida xadiidka nabigu cadayna calayhi salaatu wasalaam malag ka mida malaa'igta wuxuu leeyahay fiihim fulaanun laysa minhum dadkaa ilaahayow ku xusaaya oo meesha iskugu yimid hebel baa ku jira ka mid maahan danka innamaa jaa'a lixaaja dan ou lahay buu u yimaaday markaasuu ilaahay yidhaahdaa humuljulasaa'u laa yashqaa jaliisuhum waa dad meel iskugu yimid oo meel fadhiistay ruuxii la soo fadhiistaana ma ahlu naarooboo shaqaawa kuma dhacdo marka mu'miniinta la soo fadhiisigooda u imaadkooda wada kulankooda isku faa'iidayntooda ayaaba faa'iide ah maxaa yeele waxay kala helayaan inay isku nasteexeeyaan cabsida ilaahay khayr inay kala dhegaystaan laakiin markaa dad xun aad u tagto ama xan ama wax aan fiicnayn ama dunuub ayaad meesha ka soo qaadaysaa meel mar layskugu yimid oo ilaahay aan lagu xusin oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam salligiisa aan lagula sallin wuxuu yidhi nabigu markuu ka hadlaayo calayhi salaatu wasalaam ma jiraan qolo meel iskugu yimaada oo kala taga ayagoon ku sallin nabigooda ayagoon ilaahay xusinin ayagoon rasuulka ku sallin calayhi salaatu wasalaam ma jiraan ilaa hadday jiraanba oo qola meel iskugu timaado oo iyagoon dikriga ilaah iyo xuska rasuulka ee salliga nabiga la imaanin ay ku kala tagaan waxay ka istaagaan meeshaa ayadoo ka ur badan meel dameer ku baktiyey ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka meel kastoo layskugu yimaado waa in dikriga ilaahay iyo salliga rasuulka iyo ilaahay wuxuu raaddi ka yahay iyo macruufkoo laysfaro iyo xumaantoo layska reebo inay meeshaas ka dhalato khayr meel khayr layskugu yimid ay noqoto ilaahay si uu raaddi uga ahaado ayaa loo baahan yahy taa ayaa waxay tahay waajib muqadasa qof dad kasta oo muslimiin ah sidaas ayaa looga baahan yahay si meeshu ay u noqoto meel khayr leh si ay u noqoto meel walbo layskugu yimaado marka waxa weeye ee kafaaratulmajliska lagama tago subxaanaka allaahuma wa bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka macnaha waxa weeye inaad mar walba ilaahay istikfaarta iyo u tooba keenidda iyo kulli lagu dadaalo salaada markii laga baxana waxa weeye adkaarahaas badan bay leedahay ducada ducooyin badan ayaa macnaha waxa weye ka dambeeya marka ducada bacda asalaad aad ha loogu dadaalo waalidka ha loo duceeyo muslimiinta ha loo duceeyo aakhiradaada iyo adduunyadaada waxaad u baahan tahay oo dhan salaada ilaahay ciribteeda oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ka mara kacay inay tahay ducadu mustajaabo oo ilaahay ku aqbalayo gelinka dambe oo dadku ay hurdada iska fiiqsanayaan oo uu nabigu calayhi salaatu wasalaam nooga mara kacay oo caddeeyey inay tahay ducadu mustajaabo ha halmaamin ka faa'iidayso waa fursad yay ku dhaafin casharkeenna darsigeenna toban iyo shanaad oo kitaabkeenna mukhtasaru bukhaari mukhtasaru ibnu abi jamra lilimaami albukhaari intaa ayaan kusoo koobaynaa caawa wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu